bismi illaahi araxmaan iraxiim duhurnimo wanaagsan waa toddobiyo tobanka bisha koow iyo tobnaad ee nofembar sanadka laba kun koob iyo labaatan ku soo dhowaada warka duhurnimo ee rediyo muqdisho
golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo maanta ka shiraya xaaladda soomaaliya
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo maanta xariga ka jaray dib u dhis lagu samaynayo xarunta degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir si loo ballaariyo adeegyada maamulku u hayo bulshada
machadka doorashooyinka afrika ee aisa ayaa magaalada muqdisho ku qabtay dood looga hadlayay xaqiijinta qoondada haweenka ee doorashada soo aadan xaalad aad u daran oo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah deegaanada gobolka hiiraan oo xilligan ay ka jiraan abaaro daran ardayda cilmiga beeraha iyo deegaanada jaamacadda ummadda ka barta ayaa maanta wejigii labaad ee ololaha shirka beerista ka sameeyey iskuulka labaatanka oktoobar waa labaatanka disembar ee magaalada muqdisho culimowdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baardheere oo maanta salaad roobdoon ah ku ogay goobaha laysugu yimaado ee ku yaalla gudaha magaaladaas filimkii xaaskii xabaalqodaha ayaa lagu soo bandhigay magaalada oslo ee dalka norway wararka waxaa ka mid ah midowda afrika oo cambeereeya qarxi ka dhacay dalka yuganda iyo xogayaha arrimaha dibadda ah ee maraykanka oo gaaray dalka kenya halkaasi oo lagu wado in xalka looga gaaro arrinta waddankaasi etoobiya
mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn oo maanto arbaca aad ku maqli doontaan anigoo ah shamiis xasan haaruun iyo cabdulqaadir yuusuf irshaad ayaa si wada jir ah idinku warrami doona markana kusoo dhowaada warkii oo fidsan golaha ammaanka ah ee qaramada midoobey ayaa maanta waxa uu ka shirayaa xaaladda soomaaliya golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa maanta la filayaa in gelinka dambe ee arbaca oo maanta ay shir ka yeeshaan xaaladda guud ee waddanka soomaaliya shirka ayaa waxaa warbixin ku saabsan xaaladda soomaaliya looga dhagaysan doonaa wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya james swan iyo madaxa amisom danjire francesco madiera shirka ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa xaaladda soomaaliya gaarahaan arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha horyaalla amniga iyo sidoo kale abaaraha xilligan ka jira meelo badan oo ka mida gobollada dalka soomaaliya safiirada dalalka caalamka u jooga qaramada midoobey ayaa iyaguna dhankooda warbixin ka jeedin doona shirka kuwaasi oo si weyn kaga hadli doona xaaladda soomaaliya sida doorashooyinka amniga abaaraha iyaga oo qaarkoodna ballan qaaday in ay samayn doonaan sidii do u yeelan lahaayeen wax ka qabashada arrimahaas
gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xadhiga ka jaray dibidhiska lagu samaynayo xarunta degmada cabdilcasiis si loo ballaadhiyo adeegyada uu maamulka degmada gaadhsiiyo bulshada deegaanka sida warkan uu ku faahfaahinayo nuur siciid tahriir
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumarfiish waxa uu maanta si rasmi xarag ugu jaray dibdhis lagu sameeyey xarunta degmada cabdicasiis oo la ballaariyey adeegyada kala duwan uu maamulka degmada gaadhsiin doono bulshada deegaanka sidoo kale waxaa shid mudan in xarunta degmada loo sameeyey goobo loogu talagalay in dadka baayaha gaarka qaba ay isticmaalaan xilliga ay degmadaasi usoo doontaan adeegyada kala duwan uu maamulka degmada iyo daruurda uu siixamar gaadhsiiyey bulshada intaa kadib dhuqa magaalada muqdisho mudane cumar fiish waxa uu kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee xarunta degmada si uu qiimeeyo xafiisyada kala duwan ee degmada lagu soo kordhiyey iyo adeegyada ay bixin doonaan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu kula dardaarmay maamulka degmada in si hufan ugu khidmeeyey bulshada caasimadda isagoo dhan kale kula dardaarmay dadweynaha kuwa magaalada muqdisho inay kaalin muuqata ka qaataan ilaalinta goobaha danta guud islamarkaana ay door muuqda ka geystaan horumarinta bilaada caasimadda
waa hagaag aad buu mahadsan yahay nuur siciid tahliil macadka doorashooyinka afrika ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku qabtay dood looga hadlayay xaqiijinta akoontada haweenka ee doorashada soo aadan cabdiweli axmed qorane waa kan
waa mahadsantahay kulankan waxaa soo qaban qaaday macadka doorashooyinka afrika ee la yihahdo aiga udig waxay ahayd in waxa laga qabto ama guddiga doorashooyinka gaar ahaan guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka qaybta qaabilsan iyo haweenka kulan ay wada yeeshaan dood halkaas ay ka dhacdo taasi oo la rabay in haweenka caqabadaha soo wadaaya dhanka doorashooyinka gaar ahaan waktiyada doorashada socotay oo laga yaabo in dhinac gooni oo loo riixo guddigaasi iyo khilaafaadka haweenkaasi cabashada ay qabaan uu xaliyo waxaa joogay kulanka guddiga doorashooyinka xubno kamid ah guddiga xalinta oo khilaafaadka doorashooyinka xubno kamid ah iyo sidoo kale waxaa joogay haweenka u taagan wararka golaha shacabka qaar kamid ah jawabta warka dheer oo socotay waxaa ugu dambeystii guddigu uu ballan qaaday caqabad kasta oo imaata oo kursi ka imaata wado sax ahna waxa weeyaan qofkaasi lagu dumiyo inuu wax ka qaban doono marka waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta lagu soo bandhigay inta ay dooda socotay maxaa ka mid ahaa waxaa kamid ahaa guddigu waxa uu qeexay qaabka ay u shaqaynayaan in haddii caqabad kursiga la doorto ay ka imaato in ay baari doonaan qaabka kursigaasi doorashadiisa lagu sameeyo masalan dargooyinku inay ahaayeen kuwo sax ah in laba dadka tartamaya si isku mid ah ay u tartameen xoolaha u samaysteen usoo wada fadhiisteen goobta doorashada qofna aan loo isticmaalin awood gooni ah oo ka baxsan kuwa sharciga ah waxyaabahaasoo dhan guddigu in ay qaban doonaan kana shaqayn doonaan ayay u ballan qaadeen haweenta tartamaya
mahadsanid cabdiweli axmed qorane xaalad aada u daran oo laga soo sheegayo qaybo ka mid a deegaanada gobolka hiiraan xilli ay halkaasi ka jirto abaaro aada u daran oo dadka iyo duunyadaba saameeya warbixintan waxaa diyaariyey soona diray ibraahim geedi
iyadoo abaaro daran ay ka jiraan deegaano ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa ah mid si aad ah loo dareemay kadib markii ay saamaysay dadka iyo dunyada deegaano badan oo ka mid a gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo ah bariga dhulka miyiga ah iyo weliba galbeedka gobolka ayaa waxaa ka taagan xaalad adag oo dhanka nolosha ah kadib markii ay abaaruhu saameyn ku yeesheen dalagyada beeraha daaqsinka xoolaha iyo weliba meelaha biyaha laga helo waxaana ay taasi sababtay in nolosha adkaato waxaana suurtagal ah in xaaladda xil walba isbedeli karto deegaanka ceelgaal oo ka mid ah deegaanada ugu ceelasha fiican gobolkan hiiraan oo dadkiiyo xoolahuba biyo ka heli jireen ayaa hadda waxaa ceelasha noqdeen kuwo biyo la-aana sida ay sheegeen dadka deegaanka biyaha ceelka way go-aan biyaha ceesha waxay waxaawaaye waadiga markay biyo soo maraan ayay ceeshu biyo leeyihiin irmaan baa la yidhi wixii uu cuno ayuu dhiiqaa waa irmaana ceeshiiyo waadigiibaa guray ciishiina saasay ku gurtay may waxay dhacday mar hadda laga joogo koob iyo toban sano ama laga joogo ayaa abaar aad u baanu timiday mararkaas ayay gureen ceeshu haddana tiiyoo kale ayuu muuqataa waxtiba mabaysan dhihinba wallaahi abaartu wax la soo koobi kara ma ahan saa maxaa yeele anigu intaa meeshaan joogay oo intaan aan ku soo dhammaanay maanta meeshay taagantaha meel la mid anugu weli maba aragba saa maxaa yeelay waadigaan siday ogtiin biyaa soo mari jiray waadiga ceelgaal mar waadigu waa jibi jiriyey wax haba yaraatee maanta hal buuntaa toddoba buunta waa hal buunta hataa soo marin hataa wax haba yaraatee ceelishii marka waa sii fogaadeen hataa abaaraha ka jira gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa maraya meeshii u adkayd maamulka gobolka hiiraan iyo weliba hay-adaha samafalka oo shir ka yeeshay arrintan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah gurmado kala duwan dadkaasi loo gaarsiiyo ibraahim maxmed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
ardayda cilmiga beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa maanta wejigii labaad ee ololaha dhirbeerista waxaay ka sameeyeen iskuulka labaatanka diseembar ee magaalada muqdisho cabduqaadir cali axmed ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan inoo haya
ka waran haddaa caruurtaas ugu tagno xaafadooda aadan si wacan aad u soo dhaweyso maamulka maasha allah si wanaagsan oo soo deegaanka soomaaliyeed oo kamid ah kuwa cilmiga beeraha iyo deegaanka barta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa maanta wejigii labaad ee dherbeerista iyo wacyigelinta ku saabsan arrimaha deegaanka ka sameeyay iskuulka labaatanka disembar halkaas oo ay maanta ku beereen ku dhawaad labaatan geed oo ay ugu talagaleen saameynta isbeddelka cimilada axmed cabdi cismaan aasaasaha madasha deegaanka soomaaliyeed iyo sawda maxamed cabdi oo xubin ka ah madasha ayaa sheegay in ololaha ay gaarsiinayaan dhammaan goobaha waxbarashada dalka waxaan nahay arday u istaagtay inay ka shaqayso deegaanka maadaama deegaanka soomaaliyeed dagaalkii sokeeye kadib uu aad u burburay waxaan u istaagnay aana saaka jaamacadaheenni waxbarashadeenni aan uga soo tagnay inaan idiin imaanno aana idin ku wacyigelino arrimaha deegaanka wuxuu yahay mar walba waxaa waaya dadka yacni in mar walba la wacyigeliyo wax loo sheego la baraarujiyo la dhiirigeliyo waxa waaya idinka waaye maxaa yeelay dadka inta badan dadka inta badan waaweynka ah waxba kama fahansano arrimaha deegaanka laakiin mar walba dadka la doonayo inay ka shaqeeyaan u istaagaan mar walbana yacni ka qayb qaataan arrimaha deegaanka adinka waaye wax fiican waay haddii aa qof kasta oo isxilqaama oo ka qayb qaata inuu ilaaliya deegaanka waxaanu gaaraynaa inuu noqdo deegaankeena mid safe ah ama mid badbaada waa fahamtay maho maxaa hadda wada istaagaynaa dhammaanteena deegaanka inaa ilaalino waa inaa ilaalinaa deegaanka kor u hadla maamulka iskuulka labaatanka december oo door ku lahaa ololaha wacyigelinta maanta ayaa maamulka degmada waaberi ka codsaday in wax laga qabto dhibaatooyinka ardayda soomaaliyeed ay kala kulmaan laamiga hormara iskuulka iyagood ka dalbaday in loo sameeyo askari jiifa ama askar ilaalisa xilliga ay soo gelayaan iyo xilliga ay ka baxayaan gudoomiye waddada hadda aad soo martay laamiga waa aragtay dhibaato fara badan oo waxaan ku qabnaa in maxayda baabuurtii ciyaalka ay naga baabi'iyeen maadaama darawaliin aan faa'iido lahayn oon caruur iyo xaquuqba aan garanaynin ayay laamigaas ciyaalkii sabdiga hadda aan soo dhaafnay gabar yar oo soo goynayso oo fasal afraad dhigato ayaa baawur bajaaja jug naga sii waana naga carar haddana kaaga sii daran laakiin ilaahay mahaddiisa ciidanka laamiga noo fadhiyo ayaa markiiba soo qabtay waxayna danta ku kaliftay inay isbitaalkii geeyaan waana uga mahad celinaynaa marka waxaan rabnaa laamigaas haddii askari jiifana loo dhigi lahaa haddii xilliga ardayda la daynayo laba qof ama hal qof oo traafige carruurtaas noo mootiyo gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir sugaal cali ayaanle ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaha ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata iskuulka labaatanka december
caqabadan laamiga oo run ahaantii baabuurta oo sida xawliga ku socota oo darawaliinta kheyr mas-uulnimada u wada gaariga ama bajaajta way soo noqnoqotay iskuulka kaleetana waa kasoo dhegaystay aniguna intaan guddoomiyaha ahaa intaan ahaynba waan arki jiray iyadoo ardayda la goysiinayo gacanta laga haayo iyo baabuur ku dhex ardayda dhex maraysa insha allah waxaan ballan qaadaynaa inaan wax ka qabano waktiga ugu soo horeeya insha allah weliba inaan wax ka qabanaan rajaynayna hadduu ilahi raalli ka noqdo ardayga yuniformka markuu xidhan yahay sharaf buu leeyahay adinku culeys buu idinku yahaa laga yaabaa halka maalin oad yuniform la-aanta timaadaan mise aad soo labisitaan ayaa sharaf u arkaysaan waana soo wada marna anagoo dhan yacni culays buu nagu ahaa laakiin waxaa xaqiiqada fahmi karaa qofka markuu ka baxo oo waxbarto mise mas-uul noqdo mise magaalada uu maraayo ardayga yuniformka wato qadarin gooni ayuu leeyahay bale iska badaaya waagii hore ee dowladnimada iyo quwadda ay lahayd waddanka arday yuniform wata oo waddada maraayo gaarigii u istaagi waayo waxbaa laga qaban jiray sharaftaasuu lahaa yuniformka hadeertaana waa u leeyahay waa uu qiimaysan yahay inta wax garadka ah waa idiin istaagi doontaa waa ina idin xurmayn doontaa insha allah cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
culmaawdiinka iyo qaybaha bulshada magaalada baardheere ayaa maanta salaad roobdoona ku oogay goobaha laysugu yimaado ee ku yaala gudaha magaaladaasi cumar caydaluus axmed ayaa faahfaahinay warkan
iyadoo guud ahaan gayga soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo sidoo kale biyola-aan sameeyey dadka iyo duunyada islamarkaana u ilaanayaan xoolaha ayaa deegaanada gobolka gado waxaa maalmahan ka soconayay roobdoon iyo sidoo kale allabari waxaana maanta magaaladan baardheer ee gobolka gado gaar ahaana halkan oo ah duleedka magaaladan baardheer ee gobolka gado lagu oogay salaada roobdoonta oo ay goobjoog ka ahayeen dhammaan culamaadiinka gobolkan gado gaar ahaana magaaladan baardheer ee qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladan ugu horreyn culammada ayaa dadka faray in allah loo toobadkeeno si loo helo raxmaddiisa roobka waxaad ogaataan kitaab kasta oo la akhriyo kitaabul istisqaa'i roobdoon buu u baab yahay baa lagu leeyahay kitaabkaas ama xadiis ha ahaado ama fiqhi ha ahaado in la roob doono oo ilaahay la baryo roobdoonta macnaheed waxaa weeye waa rabbi bari in ilaahay roob la weydiisto waxaa uun muhiim ah inaan fahanno ilaahayga cirkaan iyo dhulkaan abuuray wuxuu sheegay soo run maahan waxaan korkeenna ma cirbaa mase waa wax kale waa cir yaa murun ka qabo wuxuu nagu yidhi lain shakartum la'ziidannakum nicmadii aan idin siiya haddaad igu shukrisaan waan in ziyaadin waxa sidaa yidhi yaa waay waa allah weliba ilaahay wuu dhaartay ilaahay wuxuu yidhi cadamadaygii iyo jalaalkaygaan ku dhaartee nicmadii aadin idin siiya haddaad ku shukrisaan waan in ziyaadin walain kafartum haddaad qarisaan nicmadii iida ahayd in cadaabii la shadiid ilaahay wuu noo nicmeeyey wuxuu noogu nicmeeyey nabadgelyo wuxuu noogu nicmeeyey biyo wuxuu noogu nicmeeyey roob beeraheennii oo buuxa bakaartii oo buuxda balkii oo yaalla biyihii oo tuuba noogu jiraan oon alxamdu lilaahi haddaan nidhi annana ilaahay noo siyaadin lahaa yaa waxaan nidhi barakacayaal baanne beertii aawi waa naga baabaaday bakaartiina waxba nooguma jiraan guryihii joodaryaalkiinaan ka tagnaan bannaanka guryo xun ku dhisnay joodaryaalkiihaddaan nicmadii ilaahay qarinay waxaa ka dhalatay walaa in kafartu min cadaabihi lashadiid waxnahay waa intaas
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اختفى أسر شرعه المظهرة واتبع ملته القويمة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على نار لا تقوى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله واعلموا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار واعلموا أنكم غدا بين يد الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعن أفعالكم حاسبون وعلى تفيضكم نادمون مسلمين soo baxday iyo in ka badan soo bixi waysaba waxaa soo bixi rabbi oo ilaahu rabbi madar la'aan waa rabbi oo madar waxna si ilaahu aaran aan aanfilahna si ilaahu aaran aan aanfilahna si ilaahu madar barakeysana si ilaahu madar barakeysana si ilaahu dinabtana iska cafi ilaahu bariyada noo ilhaami ilaahu bariyada noo ilhaami ilaahu naqbalo najiib ilaahu rahmadada noo wasici ilaahu intaanu masaakiin ah oo muslimiin ah oo rag iyo haweenba leh culumo iyo caamo leh ilaahu rabbi waxa keenay rahmadaada u baahan rabbi oo ilaahu markasta u baahanaa rabbiyo ilaahu markasta u baahanaa rabbiyo ilaahu dambiyana ha noo qabanin ilaahu dambiyana ha noo qabanin ilaahu rabbiyo dambiyana ha noo qabanin
cumar ajursi axmed warbaahinta qaranka magaalada baardheed ee gobolka gedo
filimkii xaaskii xabaalqodaha ayaa lagu soo bandhigay magaalada oslo ee waddanka norway xasan siciid rasa ayaa faahfaahin umuurtan ku saabsan norway ka soo diray
dalka norway waxaa lagu daafuray daawashadiisana lagu bilaabi doonaa shineemooyinka filimka the great gigas wife xaaskii xabaal qodaha oo ah filim soomaaliya sagaal iyo tobanka bishan ayuu ka furmi doonaa guud ahaan shineemooyinka dalkan caawa ayaa xaflad furitaana oo oosla ka dhacday ay nasiib u yeesheen dadweyne caddaan iyo soomaali ah qoraaga filimka guuleed iyo nasro isna magaalada ooslo marti ku ahaa soo bandhigidda filimkiisa ayaan la kulmo weydiiyey dareenkiisa iyo booqashada filimkiisan lagu furay caawa magaalada oslo ee caasimada norway qadar cabdiruus axmed kusoo dhawo horta magaalada oslo magacaygu waa xasan saciid maxamuud waxaan ka socdaa warbaahinta qaranka soomaaliyeed sharaf bay noo tahay karaamo inaad caasimadii norway adoo dalal badan maraya caawa soo gaarto filinkaagana lagu soo bandhigo oo halkan la keeno balaakeedkiisii guleed iyo nasra ay dadku daawadaan oo soomaali badan ay joogto sinemadan bal dareenkaaga booqashada aan norway ku timi iyo xaaladda guud nooga war
wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxweyn aad iyo aad baan adna kuu salaamaya walaal dareenkayga ma taqaanaaye ama farxadda aan dareemaya waxaan kusoo koobi karo hadda ma jiro laakiin waxweyn aad iyo aad baan u faraxsanahay in ma taqaanaaye inaan caawa oslo aan joogo waddanka norway isla markaana filimkuna uu ma taqaanaaye shineemooyinka waddanka u imanayo jimcahan insha allah hadduu ilaahay idhahdo sagaal iyo tobanka bisha marka farxadeeda iyo dareenkii waxaan kusoo koobi karaa ma jir laakiin aad baan u faraxsanahay adigu waxaa tahay ninkii filinka sameeyey yaa kula socda oo norway kula yimi waxaan maqlay inaysan aktaradii kula socon yaa hadda ku weheliya iminka keligay baa socda sababtaa wax weyn saddex meelood baan kala jirnaa anigii cumar iyo maxay ahayd yaasmiin marka qof walbana waxa weeyaan dana kale ku mashquulsan yahay marka aniga baa fursad u helay in mataqaana in aan halkan imaado laakiin iyagna waa idin soo salaamayaan nasri iyo guuleed waxaan filayaa wuxuu helay attention badan buu helay faransiiska joogteenoo niis baa ka qayb gasheen filim soo bandhigidii waa soo gudubteen norway ka hor xaggee soo martooy kusoo bandhigtay filimkan oo yaase qurmaha ayaa kala kulmay filimka meelo badan baa lagu soo bandhigay oo ay ka mid tahay faransiiska canada u k tunisia burkina faso finland jarmalka mataqaanaa norway imika u yaallo spain mexico adduweynaha waxay qaarad una gaarin haba yaraatee ma jirto iminkana sacuudi carabiya u socda hadduu ilaaha yidhaahdo jidda marka waxaweyn aad baa filimka loo soo dhaweeyey filimkan xaaska xabaalqodaha ee guuleed iyo nasro lagu soo bandhigay in badan oo dalal caalamka ah ayaan weydiiyey qoraaga khadar axmed filimkan arbacadii ka bilaabmay caasimada dalkeena ee magaalada muqdisho iyo siduu u arko markii ugu horreysay arbacadii tobanka bisha ilaa iminkana uu ka socdaa waxa weeyaan aniguna waan la socday inkastoo ay suurtagal weyd inaan ka qayb galo laakiin qorshaha way igu jirtaa inaan tago insha allah haddii ilaah yidhaahdo dadkuna kolley si aad iyo aad u wanaagsan bay usoo dhaweeyeen intii daawatay intaan daawana aad iyo aad bay usugayaan qaar ka mid a ka qaybgalayaashii soomaalida ee bandhiga filimkan guuleed iyo nasra ayaan mikrofoonka telefishinka qaranka soomaaliyeed iyaguna aan ku weydiiyey dareenkooda qaar ka mid ana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa annagoo odayaashii magaalada aad baan runtii ugu faraxsannahay caawa filimkan soomaaligeena lagu keenay cuslo iyo actarka sameeyey muxuu ahaa agaasimaha ama soo saaraha filinka kadar waa markii ugu horreysay ee filim soomaaliya la lagu keeno aniga xasan waxay ugu dambaysay filim soomaaliya dan iyo xarago marka caawa aad baan ugu faraxsanahay inaan filimkan halkan ku daawado oslo filimkii ugu horreeyey ee soomaaliya taariikhda intaa la ogyahay norway shaneemooyinkeeda lagu soo bandhigo waana filim sidaa ka muuqato dadka caddaanka iyo dadka soomaalida oo daawanaya ay dadka caddaanka badan yihiin dadka soomaalida waxaad u imaanay dhallinyarada halkan ku kortay oo luuqadooda rabaan inay wax ka fahmaan dhaqankooda wax ka fahmaan waana filim aad u qurux badan oo si wanaagsan oo qurux badan oo standardka caalamiga oo filimada kale oo caalamiga loo sameeyey waana filim qayb ka qaadan doona mustaqbalka in dhaqankeenna iyo luuqadeenna iyo qisooyinka dhexdeena ku jiro in in la xiiseeyo sharaf weyn oo tahay inaan maanta kala qayb galno mataqaana soo bandhiginta filimka magacayga iyo kanjaaliyadaba anoo ku hadlaya waxay noo taha runtii dhiirgelin weyn inay norway ahaato meelaha ugu horeeya oo sida gaarka ah u soo jiidatay filinkan oo u sharaxan inuu jaa'isada ama helo koobka oscarka marka aadaan waxaan ugu faraxsanahay inuu maanta nala joogo walaalkeen waxaana runtii runtii hambalyo kale u diraya jaaliyadda soomaaliyeed oo dad badan oo soomaali ah hadda enarcog waxay i weydiiyeen su-aasha waxay ahaayeen maxay yihiin dadkan intaanoo dhan oo soomaaliya oo ka soo wada qayb galay marka aadaa ugu faraxsanahay inay soomaali badana u timid inay dhiiri geliso oo garab istaagto oo muujiso mataqaanaa garab istaagga iyo dhiirigelinta waxaa ku jira dad actors ah oo norwiji ah soomaali norwiji ah walaal soomaali norwiji ah dadka enarcog ka shaqeeya soomaalida ah dhammaantood asalaamu calaykum ibraahim mursala lidhahaa oo halkaan aan joognaa vegasen filimka guuleedan nasraan fiirsanaynaa waa sharaf weyn sharaf weyn anoo soomaali ah inaan filim soomaaliya oo dad kale oo soomaaliyan arko oo sinimada isku imaanayo oo shiinuha filim ka fiirsanayo taas waxa waaye sharaf aad u weyna anigana filimaanaan sameeyaa marka oo khadar inaan arko filim soomaaliya oo af soomaaliya lagu sameeyey inuu meelahaasoo dhan gaari karo adduunka dhan gaari karo waa wax oo aniga isiinayso motivation aad u weyn marka ilaahay ha noo sahlo ilaahay khadar ha u sahlo waana wax oo lagu farxo inaan halkaan iskugu imaanay insha allahna filimkaneeto meelo kale sii aadi doonaa oo oscarkana waa gaari doonaa insha allah xasan saciid raasta telefishinka qaranka soomaaliyeed oslo norway
weli waxaad degeysanaysaan warka duhur oo si toosada kaga imaanaya warbaahinta qaranka ee magaalada muqdisho markana wararka dibadda
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa uu gaaray waddanka kenya halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shir looga hadlayo xalka gaaridda xaaladda waddankaasi etoobiya xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka maraykanka antonio blinkan ayaa waxa uu goor dambe oo xalayto gaaray magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya xogayaha muraha dibadda ee maraykanka ayaa afrika waxa uu ku marayaa booqasho uu ku kala bixinayo dalalka kenya nigeria iyo senegal antonio blinkon ayaa madaxweynaha waddankaasi kenya uhuru kenyatta waxa uu kala hadli doonaa arrimaha amniga ee gobolka gaar ahaan colaadda etoobiya iyo xiisadda siyaasadeed ee waddankaasi suudaan blinkon ayaa intaa uu ku guda jiro booqashadiisa waxa uu xoojin doonaa xiriirka iskaashiga ee maraykanka uu kala dhexeeyo ee afrika wax ka qabashada covid sagaal iyo toban dib u dhiska dhaqaalaha ee dalalka qaaradda afrika ee fayriska corona uu saameeyey iyo sidoo kale dib u soo celinta dimuqraadiyadda iyo horumarinta nabadda iyo amniga ee afrika
ugu dambayntiina midowda afrika ayaa si adag u cambeereeyay labadii qarax ee shalay lala beegsaday caasimada uganda ee kambala gudoomiyaha midooda afrika muuse faki ayaa tacsi u diray dadkii shalay ku geeriyooday weeraradii argagixisinimo ee ka dhacay kambala wuxuu sidoo kale u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay caafimaad deg dega inay helaan muuse faki ayaa intaasi ku diray in midooda afrika ay garab taagan yihiin mar walba dowladda iyo shacabka reer uganda booliiska dalka uganda ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen laba qarax oo ay ku jiraan saddex qof oo iyagu ka dambeeyay qaraxyadii dhacay
warkii oo aad ka dhagaysanayseen rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeena uu sheego waxay ka heli kartaa webejkan internetka ku leenahay ciwaankiisu iyo radio muqdisho dot net